magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa lagu qabtay shirka guddiga xagidda iyo isku duwidda howlaha biyaha fayadhowrka iyo nadaafadda kaasoo saddexdii biloodba mar la qabto iyadoona shirkan ay ka qeybgalayaan xubno ka kala socda wasaaradaha biyaha dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka shirkan ayaa diiradda lagu saarayaa sidii kor loogu qaadi lahaa tayada biyaha fayadhowrka iyo nadaafadda agaasimaha waaxda biyaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya cali maxamed xirsi ayaa ka warramaya ahmiyadda shirka sida aad la socotaanba barnaamijkan ama guddigan maanta halka isugu yimi waxaa weeye guddi ka dhexeeya wasaaradaha iyo bahwadaagta kale ee ka shaqeeya nadaafadda biyaha iyo fayodhowrka kaas oo ay tahay mar walba barnaamijyada iyo howlaha la qabto in saddexdii biloodba mar la isu yimaado saddexdaa biloodba marba waxaa la isweydiinayaa saddexdaa bilood barnaamijka yaalay oo ah howlaha ku saabsan in la isweydiiyo maxaa ka qabsoomay maxaa dhiboo jira waad ogtihiin oo waddanka dhibaatooyin fara badan baa ka jira mid muxuu ahaaye ku timaada isku dhaca ka dhexeeya muxuu ahaaye conflicts ka dhaca abaaraha iyo masiibooyinka dabiiciga ee dhaca intaba marka in la isweydiiyo mar walba maxaa inoo qabsoomay halkee baynu maraynaa weeye shirka ujeeddada aynu isugu nimaadno oo aynu isweydiinno maadaama aynu gobollo gobollo kala duwan iyo muxuu ahaye dalka oo dhan aynu ka shaqayno in qolo waliba meesha ay joogto wixii dhiba iyo wixii u baahan wax caqabad iyo carqaladaha jira in ay ka warbixiso si ha dhowtana aynu markaa uga qaadanno go-aan laanno soomaalida waxay tirahda xog la helaaba tala la helaa marka xogta marka la helo xogtu waa muhiim xogtaas haddaan la helin go-aan lama qaadan karo marka xogta iyo muxuu ahaaye aqoon isweydaarsiga ka soo baxaya ayaa muxuu yahay midka wax lagu dhisayo oo wax lagu goynayo si hadhowta wax looga qabto marka ujeeddadu shirka aynu isugu nimi waa shirkeenna caadiga ahaa ee saddexdii biloodba mar aynu qabsan jirray oo aynu isku weydiin jirray qorshaha iyo barnaamijka inoo yaalla ama hadba wixii soo kordha inaynu isweydiinno si aynu wax uga qabanno marka ku soo dhowaada